إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka alfurqaan waxaa diigaan ka tirsan galguduud ka dhacay dil salka ku hayo aana qabiil oo lagu miray hoos reer mii ah askar ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa weerar lagu qaaday fariisin ciidamada shisheeye ku leeyihiin magaalada janaale ee shabeellaha hoose mas-uul ka tirsan safaaradda jabuuti ee dowladda federaalk ayaa ku geeriyooday dalka sweden olole dhanka dacwada ah ayaa ka qabsoomay deegaanka kunyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose kaasoo ay ka faa'iidaysteen qeybaha bulshada bajaajleyda gaalkacyo ayaa iska diiday qorshe cusub oo lacaga loogu qaadayo uu ku soo rogay maamulka galmudug wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa degmada jamaame ku soo gebagabaysay olole wacyigelin diimeed ah oo lagu baraarujinayo bulshada warka dibaddana dowladda ruushka ayaa si qarsoodi ah dalka yemen ugu dirtay saraakiil ka tirsan sirdoonkeeda موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن maanta waa arbaco taariikhdana ay tahay saddexda bisha labaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsanna toddobada bisha sideedaad labada kun afar iyo labaatanka warkii oo fidsan waxaa deegaan ka tirsan galguduud ka dhacay dil salka ku haya aano qabiil oo lagu miray qoys reermii ah maxamed muudi ayaa ka waramaya maleeshiyaad hab qabiil u abaabulan ayaa waxa ay habeenkii xalay weerar ku qaadeen qoys ku dhaqan deegaan u dhow qaa'ib oo ka tirsan gobolka galgaduud halkaasi waxa ay ku dileen laba wiil oo walaalo ahaa halka ay dhaawaceen saddexro oo kale kuwaas oo kala ah hooyadii qoyska iyo laba gabdhood oo yaryar cabdikariim axmed carab iyo naasir axmed carab ayaa lagu kala magacaabaa labada wiil ee walaalaha ah ee ay maleeshiyaadku xalay ku dileen galgaduud mid ka mid ah ehelada dadka la weeraray ayaa ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen
ilaa toban kilomitr halkaas laba wiil qoys baa lagu wadhacay runtii deganaay oo halkaa baraag ku lahaay halkaasna waxaa ku dhintay laba wiil oo walaalaha oo ilma axmed carab cumar xed guro la yidhaahdo ayaa halkaa ku dhintay hooyadood iyo ilmo kaleo ayaku dhaleen iyona halkaas ay ku dhaawacmeen walaala habartii dhashay hooyadii dhashay maryam cabdulle ayaa halkaa ku dhaawacantay allah u naxariisto ilmo kale kuwa ayay u tahayba halkaas ayay ku dhaawacmeen dilalka la xiriira aanooyinka qabiilka ayaa ku badan gobolada dhexe ee soomaaliya gaar ahaan galguduud askar ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay magaalada baydhabo ee gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay howlgal qorshaysan waxay ka fuliyeen xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo howlgalkaas ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsan maamulka koonfur galbeed sida la sheegayna dhibaato xoogan ku hayay shacabka baydhabo waxaana laga furtay askariga la dilay qorigii uu ku hubaysnaa dhanka shabeellaha hoose militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar saf ballaaran ah xalay ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka janaale welina maanan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi tirsan safaaradda jabuuti ee dowladda federaalk ayaa ku geeriyooday dalkii sweden zakariye cumar ayaa ka waramaya geerida mas-uulkan ka tirsanaa safaaradda jabuuti islamarkaana lagu magacaabo cabdiraxmaan maxamed hiraabe ahaana qunsulka guud ee dowladda federaalk u fadhiya jabuuti iyo la taliyaha koowaad ee safaaradda ayaa waxaa maalintii shalay uu ku geeriyooday waddanka sweden wuxuuna ninkan muddo dheer ka shaqaynayay safaaradda dowladda federaalk ee dalka jabuuti waxaana mas-uulkan ka mid ahaa safaaradda geeridiisa xaqiijiyey dowladda federaalk salaad cali jeelle oo ah safiirka jabuuti ee dowladda federaalk u fadhiya ayaa ka hadlaya geerida ninkan wuxuuna intaasii raaciyey in ninkan uu ka mid ahaa raggii la soo shaqeeyey dowladdii maxamed siyaad barre waxaan halkan tacsi naxdinla uga diraynaa cabdiraxmaan maxamed hiraabe oo ahaa la taliyihii koowaad ee safaaradda dalka jabuuti ee jamhuuriyadda soomaaliya muddo dheer marka cabdiraxmaan maxamed hiraabe runtii wuxuu ahaa nin muddo dheer dowladda uu soo shaqeeya soomaaliya wuxuu ka mid ahaa xisbigii dalka ka arrimi jiray oo la dhihi jiray xisbigii hantiwadaagga kacaanka soomaaliyeed soddon sanana ama ku dhadhowna safaaradda jabuuti uu ka shaqaynayay wuxuu ahaa diblomaasi ma ahan markii ugu horreysay oo mas-uul ka tirsan dowladda federaalka uu ku geeriyoodo dalka dibaddiisa waxaana marar kala duwan ay saxaafadda gudaha soo tabisay geerida mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamulada shisheeyaha kuwaas oo intooda badan u geeriyooday xanuunno ay wakhtiyo dheer la noolaayeen olole dhanka dacwada ah ayaa ka qabsoomay deegaanka kunyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose oo ay ka faa'iidaysteen qaybaha bulshada warbixinta warkaasi mubaarak cumar ayaa soo jeedinaya deegaanka kunyibaro ayaa waxaa ka bilaabatay xamlo dacwi ah oo loogu magac daray irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shicaarkeedunu yahay xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee ahaa kullukum raacin wa kullukum mas'uulin can raaciyatih taas oo si guud kaga bilaabatay wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyadoona bulshada si qaybqayba ula kulmaysay wilaayada ayaa bulshada kala hadlaysay mawaadiic kala duwan kuwaas oo diirada lagu saareeyey sidii bulshada wacyigooda diineed kor loogu qaadi lahaa kulankan ayaa barbar socday dowlaad diini ah oo ay qabanaysay wilaayada sidoo kale bulshada ay la kulmaysay wilaayada ayaa waxaa ka mid ah ganacsatada macallimiinta iyo xarqaanleyda haddaba bulshadii ka soo qaybgashay xamladan dacwiga ay wada wilaayada shabeellada hoose ayaa si diiran u soo dhoweeyey iyagoona sheegay in ay wilaayada kala hadashay arrimo kala duwan oo waxtar u leh bulshada waa kan mid ka mid ah macallimiintii ka soo qaybgashay xamladan oo sheegay in ay soo dhoweynayaan ayna kaalintooda ku hadaan xamladan ay diyaar u yihiin in ay kala qayb qaataan wilaayada kulankii walaayada il kulan ilaa reer gobol reer degme reer xaraka warkas ku fula kulankaas maasha allah boqolkii boqol ka faraxsan maasha allah eedi eedis dhowaan gacan furan qilba furan marka dardaaran iyo niisiyin ina qaadan insha allahu tacaala ilaahay ku rajayn ilaahay subxana wataala ina niifooda arrintaasna ka faraxsan boqolkii boqol mina amud walaalini dhah ina diirsin diyaar an aruurta tarbiyootii kumidhata ina la tarbiyey salaada jamacada masaajidla ka hiran sidoo kale ganacsatadii ka soo qayb gashay kulankan ayaana goobta ka hadlay waxayna sheegeen in ay kaalintooda buuxinayaan waa kuwan iyagoo hadlaya waa ku faraxsanahay waa wax lala soo daahaya aan dhihi karaa waa wax mar hore maaragta in la in wax laga qabta la rabay ahayd haddana waan ku faraxsanahay waa soo dhaweehaynaa wax all wixii wilaayada xamle ay qaadayso ay tahay oo xagga munkaraadka ah in ay wax ka qabtaan iyo anaga wada jir aansan wax uu qabano waan soo dhaweeyay aad iyo aadaan ugu faraxsanahay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waa ku dhowaa idaadda alfurqaan ilaahay baa mahad iska leh waa ka mahad celinayaa fursaddan oo isu siiseen ilaahay baa mahad iska leh marka intaas kadib waa soo dhoweynayaa barnaamijkaas oo wilaayada noogu wa'day oo noogu wa ay gelisay aad iyo aad baa usoo dhoweynayaa waa barnaamij fiican oo bulshada u baahneed marka insha allaahu ilaahay hanoo kaalmeyo insha allah waxaana mar kale mikrofonka lagu soo dhoweeyey xarqaanleyda ka howlgasha magaalada iyagoona soo dhoweeyey xamladan ayna kala shaqayn doonaan wilaayada anoo ka mid ah ganacsatada kunyabaro gaar ahaan qaybta xarqaanleyda meeshaan waxaa maanta noogu bilaabatay dowro dowradaas oo magaceedu yahay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad maasha allah aadaan ugu faraxsannahay waxaan tan xigtana maanta yacni waxyaabaha aad lagu soo celcelinaya laga dheerinaya ay tahay dharka tolidiisa kun maanta kuuma kun jeer lagu soo celceliyey run ahaantii waxyaabaha maanta nagala celinayo oonay danteen maslaxadeen adduunyada tan aakhire ay ku jirto yacni weeyaan wax kale nooguma wicin maanta waxaa noo qabsoomay kulan aada u ballaaran harqaanleyda qaybaheeda kala duwan rag iyo dumar iyo marka ilaahay baa ku mahadsan ilaahay noo suurageliyey maanta arrintan iyada ah oo aan in badan weliba khaasatan aniga aan ku hamin jiray inay bal hal mar uun harqaanley wada fadhiisato arrimahaas laga wada hadlo ka anigoo ku hadlaya afka dumarka waxaan kaloo idinka codsanayaa in aad ilaalisaan mujtamaca bulsho badan baa inagu xidhan waa meel dacwada laga gudan karo midii kuu timaad ilahay ka cabsadhe anigu shar xijaab sharcigan kuu talaya haddii kale la baxdhe haddii aynu inagu qof waliba uu sidaa yidhaahdo oo aynu dhammaanteen ka wada qayb qaadanno barnaamijkaas oo aynu far keliya noqonno intee aadaysa intee ka talanaysa iyadu ma talan karta moogtaha xamladan dacwiga ee loogu dhawaaqay wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee loogu magac daray irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socotay qeybo ka mid ah wilaayaadka bajaajleyda gaalkacyo ayaa iska diiday qorshe cusub oo lacaga loogu qaadayo uu ku soo rogay maamulka galmudug warkaasi cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa soo jeedinaya bajaajlayaasha ku shaqaysatay magaalada gaalkacyo ayaa iska biyadiiday amar xoog ah oo uu ku soo rogay maamulka galmudug waxa ay sheegeen in wasaaradda gaadiidka ee maamulka galmudug ku soo rogtay amaro kala duwan oo ay ka mid yihiin in ay samaystaan taariikh cusub waxa ay tilmaameen inay ku dul hardamayaan laba maamul oo aysan kala garanaynin meel ay ka socdaan taas beddelkeedana aysan haysan waxqabad muuqda waxa ay xuseen in amni daro iyo gumaysi ay dareemayaan ayna xirmeen goobihii ganacsiga qaybo ka mid ah magaalada culayska jira wax jixinjixa waa ka weyne waxaan jidadkii ka mari la'nahay saakay waxaan jidadkii saaka ka mari la'nahay ayadoo tisbitaalihii dowladda hoose saaka si qasaba lagu bilaabay wasaaraddii gaadiidka ayadoo ku goodinaysa oo ku hanjabaysa inay naga qaadayso taariko tisbitaalo labaad iyo laysin waxaan nahay cabasho cabashadaas waxaan ka nahay labadaas hardin oo dusheenna isku haystaan cabasho ka nahay hawsheenna waa culus tahay waxaan nahay banayaal niman lagu dagaalamahaya aharkorkooda niman waxaa isku keen haysta maaragt meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan aan aqoon wadda ma haysano keliyaheenna waa gadannay ilmaheenna waxaa u weyna xataa waxay cuni lahaayeen waxaan codsanaynaa in shacabaa nahay ayaa ku kallifin in aan qoryaha qaadno waddooyin ay gaadiidkeennu maraan annagoo aan haysan marka biyuhu da'aan ayaan bixinaynay maamulka canshuurtiisa wasaaradda gaadiidkuna iyadoo aan fiirin dhibka ka jira deegaanka iyo waddaxumada jirta iyo dhaqaalaha sida lagu keenayo ayaa waxay soo sheegatay lacagtii aan bixin jirnay mid ka badan middii awal dowladda hoose aan siin jirnana way maareyn weyse labadaas culays oo yimid darteed waxay kalliftay in deegaankii uu qalqal ku yimaado isu socodka gaadiidku waa xayirmo mehraduhu xirmaan annagu aan dareenno in isticmaarsi dowladda federaalka iyo maamulada kale ee dalka shisheeyuhu ka dhistaan ayaa mar weliba soo kordhiya mashaariic ay ku doonayaan inay lacag ku helaan kuwaasoo ay dul dhigaan qaybaha kala duwan ee ganacsatada wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose ayaa degmada jamaama kusoo gebagabaysay oo lala wacyigelin diimeed ah oo lagu baraarujinayo bulshada sida warbixinta warkaasi uu ku eegayo cabdiraxmaan beder degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose waxaa lagu soo gebagabeeyey xamladii ay dhowaan wilaayada degmadaasi kaga dhawaaqday magaceeduna ahaa irshaadil ummah ilaa sabiili rashaad taasoo halkudhig looga dhigay xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih waxaana xamladani ka faa'iidaystay dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan jamaame oo iskugu jira mucalimiin ganacsato xirfadley iyo gaadiidley intaba ololahan ayaana waxaa dadka lagu barayay waxyaabo kala duwan oo diini ah waxaa sidoo kale xamladani garab socotay nadwaad iyo muxaadaraad ay jeedinayaan qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka waxaana ugu horreeyay sheekh cumar xayaakallah bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wsala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu axbaabiyaalkiraam wakhtiguna waa yaryahay saad hadda dhegihiina ku maqlayseen mowduucuna waa mowduuc ballaadhan oo xasaasi ah waxaan isku dayaynaa inaynu ru-uusul aqlaam kaga gudubno aynaan ku sii kalax tegin mowduucana in badan dhegihiina kusoo dhaceen ardul waaqicana wuuba inoo yaallaayo maanta saf gaal iyo saf islaam baa loo kala baxay allah subxaana watacaala marka in caqiidatulwalaa'i walbara maxay ka dhasheen maxaana sababay basharkankadi inuu laba saf u kala baxo khandaqun fiihi kufrun maxaanku idhahdaa laa iimaana fiihi dhufays ay gaalnimo un ku jirto un wax iimaani dhexdiisa ku jirin iyo dhufays iimaani ku jiro oo wax gaalnimay ku dhex jira in loo kala baxo maxaa keenay waxaa keenay aslu kelimatu laa ilaaha ila allah lafdigaa ayay ka dhalanaysaa in safku kala miirmo oo gaal iyo islaam loo kala baxo dagaallo u ka dhex dhasho oo dagaalkaasi noqdo dagaal loogu dagaalamayo mas'alatu alcaqiida iyo jiritaanka lagu dagaalamayo waxaa dhalaynaysa kelmadda laa ilaaha ila allah xamladan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey dacwo shaaric ah oo ay dadka jamaama ku dhaqan kaga bogadeen muxaadaraad kala duwan oo diini ah waxayna culimmada la kulmeen boqolaal ruux oo ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waa kuwani qaar ka mida dadka ka faa'iidaystay xamlada ay soo gebagabaysay wilaayada islaamiga ee jamaame waxayna iskugu jireen qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyntii waxaan ka hadlayaa barnaamijyada maalmahan socda wacyigelinta ah duruus badan ayaa meesha lagu falanqeeyey oo ay ka mid tahay alwalaa walbaraa iyo alamr bilmacruuf walnahy can ilmunkar aniga si macalimiin ahaan waxaa naga quseeyey barnaamijyada ciyaalka ardayada inay macnaha ay soo camiraan masaajidada nadaafada si guud ah in loo ilaaliyo in ilmaha laga ilaaliyo taleefanada ha ahaadeen waaweyn iyo yaryarba in laga ilaaliyo ayaa ka mid ah waxyaalaha qaar oo nolol sheegay haddaan nahay dad harqaanley waxaana la sheegay in waxyaalaha mamnuucga ah sida aan dharka aan turayno waxaa ka mid ah cambareerada surwaalada dhabta shaararka dhabta ah intaas walaayad waxay tiray mamnuuc weeyaan limaada waxaa ka dhalanaya meesha fisqi fasahaad annagan dad muslimiin haddaan nahay maxaa yeele annagaa ka kow ah in waxyaalaha aan muslimiinta aan kaga digno ee waxyaalaha fisqiga ah ee limaada ma ogola annaga hadda in hooyooyinkaani gabdhahan inay qaataan cambareerooyinka sida xijaabada oo khafiifka ah iyo shaararka dhabka ah iyo surwaalada in la mamnuucay laba iyo toban sheeyood oo walaayooyinka in la keeno mamnuucay ka tahay waana qaadanay haddaan nahay ganacsatada degmada jamaame waana wacgelin doonnaa bulshada ku nool degmada jamaame iyo nawaaxigeeda waxaan leenahay ka fogaada ilaahay subxaanahu watacaala waxuu raalla aan ka ahaynin kulan ka dhacay ee degmada jamaame xamladaas oo ka mid ah ciwaankeeda irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxaan leeyahay ee walaayaadka kheyr allaha siiyo dadaal xoogan ayaynu sameeyeen waxaa muddooyinkii dambe walaayaadka islaamiga ka socday xamlaad dacwi ah oo magaceedu yahay ummadda in lagu hanuuniyo waddada xaqa ah waxaana xamladan looga dhawaaqay islamarkaana laga dhaqangeliyey qaar ka mid ah walaayaadka islaamiga iyadoo bulshada ay wax badan ka faa'iidaysteen warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntii dowladda ruushka ayaa si qarsoodi ah dalka yemen ugu dirtay saraakiil ka tirsan sirdoonkeeda wararka la helayo ayaa sheegaya in saraakiisha ruushka ay gaareen dalka yemen islamarkaana kulamo hoosaadyo la qaateen madaxda kooxda xuutiyiinta sida uu sheegay wargeyska middle east waxay saraakiisha xuutiyiinta ku dhiirigelinayaan dagaalkooda ka dhanka ah reer galbeedka maadaama ruushka isagana ay reer galbeed ku hubeynayaan yukrein iyo dowlado kale xuutiyiinta ayaa dhowaan soo riday diyaarad ay maraykanku leeyihiin waxaana lagu tilmaamaa koox ku xihan iiraan oo qudheeda ku daaban ruushka islamarkaana uu bandow kala dhexeeyo maraykanka arrintan waxay imaanaysaa iyadoo toddobaadkan saraakiilka kala tirsan maraykanka iyo ruushka ay gaareen dalka iiraan halkaasoo dhowaan lagu dilay madaxdii siyaasadda xamaas ee ismaaciil haniya guud ahaanna warkii warbaahinta alfurqaan waa nageynta